iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay ay gobolada shabeellooyinka ka socdeen dagaallo xoogan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegayeen degmooyinka iyo deegaanada gobolka ayaa markii ugu horreysay waxaa ka hadlaya xaaladda gobolka maamulka gobolka shabeellada oo sugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada udhig loogu magacaaban kan koonfur galbeed ninka lagu magacaabo maxamuud saako ayaa qiray in ciidankooda iskaga baxeen deegaanka bariire islamarkaana ay ka cabsi qabeen weerar kaga imaado dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in ciidamadii ku sugnaa deegaanka bariire ay goodoon galeen haddii dagaal lagu soo qaaday xiridoodana aysan jirin wax gurmadoo soo gaaraya maadaama ciidankii dowladda iyo dhammaan saraakiisha iskugu tageen dhanka gobolka shabeellada dhexe wuxuu sidoo kale qiray in degmada awdhigle iyo deegaanka sabiid ay haatan gacanta ku hayaan maamulkeedana ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale tilmaamay in ciidankooda ku sugan gobolka ay culeysaad kala duwan wajahayaan iyo warkaas waxa waa ka jiraan oo dee ciidankii dib ay usoo baxeen xaala xaalad dagaalna waayo xaalad waa xaalad dagaal maadaama iyaga dib ay ugu soo sikadeen dee abadheeglena nimankii ay joogaan oo dhankan kalena ay jiraan oo culeys ay jiro dowladan gurmud laga la-yo oo awoodeedii iyo waxeedna shabeellada dhex ay isku geyso dee madaxweynihii iyo taliyihii xooga iyo taliyihii militariga maxkamadda shuuta kulley shabeellada dhex ay aadeen oo dee gobolkan shabeellada hoose in loo maleeyo soomaal oo banoo kamid aheenin maadaama dantaa ku qasbaysa ciidamadana dib usoo baxaan waana kasoo baxeen bariiri sax waay waa soo faarujiyeen shabeellada dhexaa la aaday marka maadaama dowladii federaalka ay naqatay dowladda shabeellada dhexe maadaama ay naqatay ciidamadan dhowrmar dagaal ay qabsadeen oo gurmudda ay waayeen diyaarad wax duqa hees lahaynin gurmudda ay waayeen danta waxay ku qasabtay maadaama abadheegla laga haasto sabiib iyo caanool laga haasto bariiri sabiib iyo caanoole abadheegla iyo sabiib iyo caanool ay udhexaysaa weli bartamahay ku taala kilomitr markii la xisaabo ninkii abadheegla laga haasto sabiib iyo caanoole qorax kasoo baxan laga haasto oo dhexda ku jiro khataray ku sugan yihiin meeshii marka waxaa danta ay ku qasabtay inay dhankan rabarhunta usoo ruuqaansadaan ciidamada ma fahanti maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan oo ka socday degmooyinka iyo deegaanada gobollada shabeellooyinka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen dhowr deegaan oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda federaalka